wararka ka imanaya magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa sheegaya in maanta halkaas rag hubaysan ay ku dileen ugu yaraan laba qof oo rayid ah kadib markii ay rasaas ku fureen goob makhaayad ah oo ay dadkaasi ku sugnaayeen dilkan ayaa xiisad ka dhex dhaliyey magaalada wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan kasoo diray gaalkacyo laba ruux oo rayida ayaa lagu dilay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud kuwa oo sida la sheegay ka mid ahaa dadka degmada waxaana sida ay wararku sheegayaan dilka geystay kooxo hubaysan oo goobta ka baxsaday dilka dadka rayidka ayaa sida la sheegay waxa uu salka ku hayaa aana qabiil ha yeeshee ma jirin muddooyinkan dilal ka dhacay cabuudwaq waxaana in muddo ah degmada cabuudwaq ay ahayd mid xasiloon nabadoon abshir axmed aadan oo ka mid ah waxgaradka cabuudwaq ayaa v o a u sheegay in dilkii ka dhacay cabuudwaaq uusan waxba u dhibi karin nabadii ka jirtay degmada walaalow dhacdooyin badan baa horay usoo maray ilaa saddex sano iyo bar xilligii farmaajo uu aradan soo gaaray ka hor ayaa ugu dambeysay dhibaatadan oo kale dhulkana wax dhinto lagama waayo laakiin laba shaksi iyo saddex shaksiyaa ka dambeysay iyagana dadkii dhibka geystay gacantaa lagu soo dhigay sharcigaana la mariyey kii u dambeeyey iyo kii u horreeyeyba saaka arrinkan dhacay waxa weeye siday tahay oo aan rajaynayna amaan arki jiray nabadgelyadanada waxba uga dhimaysa laakiin ciddaad dhibka geysatay bay ku ekaan doontaa iyagaana ku bixi doona iyagaana sharciga lasoo istaajin doona haddii alla idin macalin sugaal cali guuleed ayaa sheegaya in dilkii ka dhacay cabuudwaaq maantay aada looga dareemay arrintaasi cabuudwaaqde maanta aad bay u biibishay aad bay uga xumaadeen waa arrin geeri naxdayne oo degmada caawiyaaqu ay ka raysatay muddo saddex sano afar sano ah aan ka weeye waxaan leenahay degmada caabudwaaq bulshada caabudwaaq haas kala gacanta ha isqarsato dagarqabayaashaas mujrimiintaas baaliminta sidii loo soo qaban lahaa odayaasha guutiga ganacsatada ciidanka booliska ciidanka amniga maamulka degmada waxaan faraynaa inay dagaarqabayaasha si loo soo qaban lahaa dadaalkeeda lalo waana ka tacsiyeyna wixii dhacay dadkii wax gaarina waxaan leenahay hala isdejiyo walaalahan toodii baa gashay aana qabiil iyo foolxolo qabiil waa la yaqaanay ilahay waa unaxariistaan leenahay inkastoo aan ka raysanay laakiin waxaan leenahay dadka dadkaas ka dhashay waxgeysana waxaan leenahay fadhigaa ka kaca si ammaanka uusan gacanta oga bixin si qof beri ah waa soomaali waa istaqaanaa qabiil wax lagu raadsada qof beri ah aan kuwa kaloo daalimin u raadsan daalinkii war waxaas geysay ama daaliminta geystay
inkastoo dadka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ay muddo ku caanamaalayeen deganaan duqeyda dhaqanka qeybaha dhalinyarada iyo laamaha amniga ay sal u noqdeen islamarkaana lagu dhameeyey colaad muddo ka dhex aloosanayd beelaha wada degan degmada haddana xasiloonidii dadka cabudwaaq ay muddada haysteen waxaa ducoduceeyey kooxa hubaysan kadib dilkii maantay ka dhacay cabudwaaq ha yeeshee duqeyda dhaqanka ayaa sheegaya inay wadaan dadaalo lagu xakameynayo xiisad mar kale ka dhacda cabudwaaq walaalow waa isaga nimid ma anaan istaagin dhaqanka ah ugaaska iyo golaha guurtida iyo culimaaudiinka xilligii waxaan dhaceen iyo xilligan baan u taagannahay meel la aaskii baan ku jiraa meel la dee tillaabooyinkii kale oo amnigaasaan u qaadi lahayn baan ku jiraa dagarqabayaashii sidii loo soo qaban lahaa baan ku jiraa waxa weeye arrinkaas dadaalkeeda waa ku jiraa kamana daali doonno insha allahu nabadgelyadunaduna faraha kama baxayso way xakamaysnaanaysaa dagarqaalayaashana waa soo qaban doonaa sharcigaana la horkeeni doonaa insha allah macalin sugaal ayaa qeybaha ciidamada ee ka howlgala deegaanada galmudug ka dalbaday sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxihii ka dambeeyey dilkii maantay ka dhacay cabudwaaq dabcan waxaa la wacay amanduulaha qeybta koobilaatanaad sheekh cabdidheer oo deegaan kasoo jeeda iyo ciidanka qeybta dhammaantood waa la wacay waxayna noo sheegeen arrintaas inay ku dhex jiraan shaqadaas inay ku dhex jiraan ay soo dhaqaaqeen waxaan haddii kusii boorrinayna waxay tahay ciidanka soomaaliyeed ee qaranka hawshaa inay soo farageliyaan inay daalimiintaas meesha joogaanba inay ka daba tagaan gacanta inay ku soo dhigaan waxa weeye balaaya markay timaado waxay camimaysaa qofka saalixa iyo qofka daalixa say qofkii si-aa sameeyey ay u qaas noqoto oo tiirka loo soo taago oo xaqa loogu oofiyo oo keligii ay darbigu noqdo ciidanka qaranku waxaan leenahay gacanta koowaad ha ku yeesheen ha ka howlgaleen degmada iyo deegaanka ay tageen daalimiintaasu ha kaga daba tageen ha soo qabteen dadka reer cabuaqana insha allahu tacaala kulligood ayagoo dad nabadeeda waxay ka wada shaqaynayaan inay sidadaasu ku kaas noqoto sii sameeyey keliya insha allahu tacaala si kastaba xaaladda degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa degan waxaana wararka v o a ay ka helaysa dhuusamareeb ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa militariga nabad sugidda iyo booliska ay ku baxeen sidii loo xakamayn lahaa xaaladda cabudwaaq cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo mahad saned cabdiwaaxid macalin isaaq oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada gaalkacyo